بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo sagaashanaad ee suurat lkahfi allah waxa uu ihi subxaanah wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdi wanufika fi suuri fajamacnaahum jamca allah tabaaraka wa tacaala waxaa aayaadkii inoogu dambeeyey uu kaga waramay qisadii nimanka ya-juuj iyo ma-juuj waxaana aayaddii ugu dambeysay alla uu ku tilmaamay faidaa jaa wacdu rabbii jacalahu dakaa wa kaana wacdu rabbii xaqaa iyadoo laga xikaayoonayo qisadii dulqarnayn ayaa marka derbigii adkaa uu dhisay ee uu nimankii kaga xijaabay ayaa waxau ihi haadaa raxmatu min rabbii waxaa aan sameeyey iyo camalkaasi waa raxmad rabbigay ka ahaatay ee maaha xoog iyo xeelad anigu aan leeyahay iyo awooddayda waa min fadli illaah waxa uu yihi faidaa jaaa wacdu rabbii jacalahu dakaa wa kaana wacdu rabbii xaqaa marka rabbigay ballanqaadkii uu ballanqaaday uu yimaado oo ah waktigii la ballanqaaday inay soo baxayaan ya-juuj iyo ma-juuj oo calaamaadka qiyaamada ah allah waxa uu ka yeelayaa derbigaa adag mid burbur oo dhulka lala simay markaasay halkaa ka soo baxayaan wa kaana wacdu rabbii xaqaa rabbigay ballanqaadkiisuna wuxuu ahaaday mid xaqa oon marnaba baaqanayn allah waxau ihi wataraknaa bacdahum yowmaidin waxaa laga waramayaa waa ya-juuj iyo ma-juuje wa taraknaa ay sayarnaa waxaanu ka ahaysiinay bacdahum badhkood yowma-idin maalintaas ay soo baxayaan ee ballanqaadka rabbi uu imanaayo yamuuju kuwa dhex qaadayaanu ka yeelay fii bacdin badhka kale dhexdooda waxaana loogu tilmaamay yamuuju ka mawjilmaa waa farabadnaanta iyo sida ay isu dhex qaadayaan iyagoo fara badan ee ay isku dhex socdaan allah waxau ihi wanufika fi suur suurtii ayaa la afuufay fa jamacnaahum dabeed waanu kulminay dadkii jamca kulmin wa caradnaa waxaananu u bandhignay jahannama jahannama yowma-idin maalintaas jahannamo waxaanu u bandhignay lilkaafiriina kuwa gaaladaa cardan bandhigid ayaanu u bandhignay aladiina gaaladaasoo ku sifee kaafiriinta aladiina gaaladaasoo kaanat ay ahaatay acyunuhum indhahoodu fii khitaa-in dabool dhexdiisa ay ku sugnayd can dikrii xuskaygiiyo qur-aankaygana dabool indhahoodu ay kaga sugnaayeen oon xaqa arkayn wa kaanuu waxaanay ahaayeen laa yastatiicuuna kuwa aan karayn samcaa maqalba yacni xaqa inay dhagaystaanna may awoodi karayn oo may dhegaysanayn oo xaqu waa ku cuslaa allah waxau ihi afa xasiba ma waxay u maleeyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an yatakhiduu inay ka yeeshaan cibaadii addoommadayda min duuni aniga sokaday awliyaa inay kuwa sokeeyo ah oo ay soo dhowaystaan ama ay caabudaan inay addoommadayda ka dhigtaan ma waxay moodeen yanfacuhum itikhaadkaas iyo ka yeelashadaasi ma inay wax u tarasay moodeen oo xasibada mafcuulkeeda hore waa an yatakhiduu itikhaadka laga soo taxriirinayo ayaa mafcuulka hore dhacayaa xasibada ilin laba mafcuul bay qaadanaysee ka labaadna waa muqadar oo yanfacuhum arrintaasi ma inay anfacaysay moodayaan kalaa ma anfacaysay weeyaan macnahiiyo muraadku allah waxau ihi inaa anaku actadnaa waxaan u diyaar garaynay jahannama jahannama lilkaafiriina kuwa gaalada annusulaa min jihati nusul xagga martisoorye ahaan jahannamo ayaan u diyaar garaynay jahanamina sooriyo ma aha e waa istihzaa'an wa sukhriya waa jees jees iyo bahdilaad la bahdilayo sida fabashirhum bicadaabin aliim cadaab bushaaro maahee waa lagu bahdilayaa oo waa sukhriya qul waxaad ku tidhaha nebi allow hal nunabicukum ma idinka warannaa bilakhsariina kuwa ugu khasaaraha badan leh acmaalan xagga camallada kuwa camaladoodu ugu khasaaro badan yihiin ma idinka waramaa ku dheh alladiina kuwaa khasaarahoodu ugu badan yahay oo dalla uu lumay ama uu buray oo uu baaba-ay sacyuhum camalkoodu fi lxayaati dunyaa noloshan adduunyada waxay ku camal faleen u buray ee u baaba-ay ama khabar mubtadihiisii maxduuf yahayba ka dhigo hum akhsariintaasi alladiina waa kuwii dalla uu baaba-ay ee u buray waa bimacna albutlaan dalaalkani maanta eh saayuhum camalkoodu u buree u baaba-ay fi lxayaati dunyaa nolosha tan adduunyadana uu ku buray walxaal hum iyagu yaxsabuuna ay u malaynayaan annahum iyagu yuxsinuuna inay samafalayaan oy hagaajinayaan suncaa camal iyagoo moodaya inay camal wanaajinayaan oo camal wanaagsan oo lagu abaaliyo ay samaynayaan allah waxau ihi jala jalaaluh ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii kafaruu gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisana ka gaaloobay iyo wa liqaa'ih la kulankiisa oo faxabitat dabeed ay burtay baaba-day acmaaluhum camalladoodii ay bureen oo falaa nuqiimu u soo joojin mayno ama u soo taagi mayno maalinta qiyaame oo u oogi mayno lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wasnaa miisaanba u soo joojin mayno oo usoo dhigi mayno allah waxau ihi daalika arrinkaas lasoo xusay ay xubuut alcamal wa cadamu lwasni wa gayruh camalkaa buray ee baaba-ay miisaan la-aantaas iyo waxyaabaha la midkee lasoo xusay jazaa-uhum abaalmarintoodii weeyi ka bedel jahannamu jahannamo weeyi ama ku bayaami oo jahannamu yacni waa abaalkoodii oo jahannamu jahannamo ahaaday bimaa kafaruu maaduna waa masdariye kafaruudana kufri ka dhalaali masder o bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimada ay galeen sababteeda ayaa loogu abaalmariyey jahannama iyo watakhaduu wa bisababi itikhaadihim ka yeelashaday ka yeesheen sababteedaa loogu abaalmariyey aayaatii aayaadkayga ay ka yeesheen iyo wa rusulihii rusushaydaba husuwan ay mahzuu-an bihimaa kuwa lagu jeesjeeso oo kafaruu iyo itakhaduudaba masdarkoodii baad ka dhalaalinaysaa allah waxau ihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsanna sameeyey kaanat waxay ahaatay lahum iyaga u ahaatay jannaatu lfirdowsi firdowse jannooyinkeeda iyo beeraheedu waxay u ahaadeen nusulaa martisooriyo ama nusulan ay mansila hoy ay u hoydaan bay u ahaatay khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda oo laa yabquuna ma dalbanayaan xiwalaa wareegida canhaa jannooyinkaa ay meel kale uga wareegaan qul waxaa tidhaha nebi allow low kaana albaxru haddii ay baddu ahaan lahayd waxaana looga jeedaa jins albixaar badihii oo dhan low kaana hadday ahaan lahayd albaxru ay albixaar yacni baduhu hadday ahaan lahaayeen midaadan khad hadday ahaan lahaayeen likalimaati rabbii likalimaati rabbii ay likitaabati kalimaati rabbii rabbigay kalimaadkiisa qoraalkooda khad hadday u noqon lahaayeen baduhu oo badahaad aragtay ballaadhkoodu hadday noqon lahaayeen khad lagu qorayo kalimaadka rabbi lanafida waxa dhammaan lahaa albaxru baduhu waa dhammaan lahaayeen qabla an tanfada intaanay dhammaanin kalimaatu rabbii rabbigay kelmadihiisu intaanay dhammaanin ayaa badaha biyahoodu ay dhammaan lahaayeen walow ji'naa aan laba nimaadna eh bimilihi ay bimili lbaxri badahaa dhammaaday kuwo kaloo la mida aanu keennaba eh madadan xagga siyaada ahaan oo macnaha wax alla waxa bada jira haddii khad laga dhigo kelimaadka rabbi lagu qoro oo markay dhammaadaan intaa in leegoo kalena lagu soo siyaadiyo kulligood waxay dhammaan lahaayeen kelimaadka rabbi iyagoon fari ka qodnayn alla waxau ihi qul waxaa tidhaa nebi allow innamaa ana anigu waxaan ahay uun basharun bashar uun baan ahay aadami qof bani aadamah ayuun baan ahay basharkaasoo milukum idinka idinla mid ah maxaan idinkaga duwanahay yuuxaa waxaa la ii waxyoonayaa ilaya aniga annamaa ilaahukum in macbuudkiinna aada caabudaysaan uu yahay uun ilaahun macbuud waaxidun oo keli ah oo wax la wadaagaa cibaadada aanu jirin faman kaana haddaba axadka ahaaday huwa manku yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbih rabbigii la kulankiisa qofka rajaynaya ee damcaya liqaha rabbi amase ka cabsanaya oo rajaha bimacna alkhawfi waatamac labadaba waa lagu idlaaqaa waana labada xaal ee mu'minku u dhaxeeyo bayna alkhawfi waalrajaa faman kaana axadka ahaaday yarjuu mid rajaynaya amase kaba cabsanaya liqaa'a rabbih rabbigii la kulankiisa falyacmal ha sameeyo camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan oo walaa yushrik yaanu la wadaajinin bicibaadati rabbih rabbigii cibaadadiisa yuu la wadaajinin axadaa qofnaba waayo axad mutaystay ilaahay inuu wax la wadaagaa ma jiro laa malakan muqaraban walaa nabiyan mursalan walaa waliyan saalixa malag muqarab oo ilaahay agtiisa lagu soo dhoweeyey iyo nebi mursal oo rabbi uu soo diray iyo weli saalix oo karaamo leh midna ma mutaysan cibaadada rabbi ee ilaahay unba xaq u leh haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay jazaau lkaafiriina yowma alqiyaamah nimanka gaalada ah abaalka ay mudanayaan maalinta qiyaame oo ilaahay waxa uu tilmaamay nimanka yajuuj iyo majuuj marka ay soo baxaan farabadnaantooda darteed in barhkoodba barhka kale uu dhex qaadayo oo uu dhex gelayo kadib waxa weeyaan suurtii la afuufi doono kadib ummaddii maxsharka qiyaame lagu soo kulmin doono lasoo ururinayo kadib alla waxa uu tilmaamay wa caradnaa jahannama yowmaidin lilkaafiriina cardaa maalintaas qiyaame jahannamo gaaladii baanu usoo bandhignay bandhigid waxaa looga jeedaa cardiga waa waburisat iljaxiimu lilghaawiin waa lasoo banbixinayaa oo hortooda ayaa jahannamo lasoo joojinayaa waa loo soo dhowaynayaa markaa intaanay naartaba ku dhicin ayaa naxdin iyo qoomamo iyo argagax u dhammaanayaa ila indhahooday ku arkayaan oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi yu'taa bijahannama yowmaidin lahaa sabcuuna alfa zimaam maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha rawaahu muslim maalintaas waxaa maxsharkii la keenayaa jahannama lahaa sabcuuna alfa zimaam iyadoo toddobaatan kun oo hoggaan lagu xajinayo ay ku xidhan yihiin oo maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha hoggaan walbana toddobaatan kun oo malag ay xajinayaan oo ay jiidayaan waxaa jahannamo laga hayaa oo ay ku soo baxsanaysaa mujrimiintii loo wakiishay in lagu cadaabo inay ka argoosato y jejebiso marka waa loo soo bandhigayaa waa bimacna alibraaz waa loo soo dhoweynayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay sifaadka ay lahaayeen kuwaa jahannamo gelaya aladiina kanat acyunuhum fii khiطaa'in can dikrii wa kanuu laa yastatiicuuna samca waxay ahaayeen indhahoodu kuwo xaqa uu ka daboolan yahay dhagahooduna ay ka furaysan yihiin summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun waa kuwo indhale oo dhegala oo qalbila oo xawaastooda iyo dareemahooda iyo xubnahoodoo dhan ay ka xijaaban yihiin xaqa waxa kaloo dhan waa u furan yihiin xaqa mooyaane ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwa waxa weeyaan kufaarta ee gaalada ah cibaadada ay ilaahay sokadiisiinayaan addoommadayada wanaagsan qaar ka mid ah arrintaasi inaanay anfacayn oonay waxba u tarayn ile malaa'igta dad baa caabuday oo cusayr qaar baa caabuday yahuuddii oo ciise nasaaradaa caabuday marka alla wuxuu tilmaamay addoommada wanaagsan ee malaa'ig iyo kuwo kaleba ay waxa weeyaan caabudeen ama soo dhowaysteen inaanay aakhiro anfacayn jahannamo iyo naarna loo diyaargareeyey oo sooriyadoodu ay tahay naarta jahannamo ciyaadan billaah waxaa nusulka la yidhaahdaa maa yucaddu lidayfi cinda nusuulih marka ay martii kugu soo degto waxa loo diyaargareeyo ee lagu karaameeyaa la yidhaha nusul markaasaynu hore u tilmaanay waa istihzaa'an wa sukhriya waa jees jees lagu jees jeesaya gaalada sida iyaguba adduunyada mu'miniinta iyo diinta allah ay dheeldheelka uga dhigan jireen dabeed allah waxa uu tilmaamay kuwa dadka ugu khasaaraha badan inay yihiin kuwa intay adduunyada ku camal falaan waxay ku daaleen hadhow aakhiro wax midhaa aan ka goosan aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncaa qoomamo iyo dhibaato ka badani ma jirto in qofku isagoo tacab iyo daal iyo rafaad soo maray maalintuu ugu baahi badnaa haddana inuu ka qado dhibaato ka weyni ma jirto ilaahay waxa uu tilmaamay kuwaas gaalada ee camalkoodu uu buray in camalkooda uu maadaama camalkoodii uu buray wax miisaano aan loo soo joojinayn waxaa lagu fasiray falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna tafaasiir dhowr ah waxaa ka mid ah in macnuhu uu yahay falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan wax miisaanaba usoo joojin mayno waayo camal wanaagsan oo ka ansaxay ama ay sameeyeen mar haddaanu jirinba oo waxoodii shar iyo xumaan isugu soo ururay dee wax loo miisaamaa ma yaallo meeshee naarta haawiye unbaa lagu xaraynayaa waa tafsiir oo waxba loo miisaami maayo waxaa kaloo lagu fasiray falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan ay wasnan yanfacuhum yacni usoo joojin mayna miisaan wax u taraya oo waa la miisaami laakiin waa miisaan ay ku khasaarayaan oon waxba u taray waxaa kaloo lagu fasiray wasnan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan ay qadra oo macnuhu yahay gaaladaa camalkoodu buray wax qiimo ah u samayn maynoo qiimo iyo qadar ilaahay agtiisa kuma leh taana waxaa fasiraaya xadiidka saxiixeynka ku sugan ee abu hurayra uu warinayo inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam innahu layaati arajulu alcadiimu asamiin yowma alqiyaamah laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuudah waqra-u in shi'tum qowlahu tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa qiyaamaha iman doona nin gaal ah oo weyn oo waxa weeyaan laf weyn oo buuran oo xajmi iyo awood badan leh oo muuqaalka marka la eego dee xajmi iyo xoogba leh laakiin gaal ah kaasoo laa yasiinu cinda allaahi janaaxa bacuuda ilaahay agtiisa kaneeca garabkeed aan la miisaan iyo qiimo ahayn yacni siduu u liito ee ilaahay agtiisa uuga xaqiran yihi markaa nebigu waxau yihi haddaad doontaan waxaad akhridaa hadalka alla uu yihi falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna wax qadar iyo qiimo u samayn maayo weeyaan macnaha iyo muraadka aayaddu marka tafaasiirta dhowrka aba ahlulcilmigu waa ku fasireen wasnan aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya waxaa la yidhaha dalaalku qur-aanka wuxuu ugu soo arooraa macaani dhowr ah waxaa ka mid ah aldahaabu can ilxaqi walinxiraafu canhu dalaal marka la yidhaahdo waxaa looga jeedaa xaqa in laga baydho oo hanuunkii laga ambado qul yaa ahla alkitaabi laa takluu fii diinikum gayra alxaq walaa tattabicuu ahwaaa qowmin qad dalluu min qablu wa adalluu kahiira wadalluu can sawaa'i sabiil allah waxau ihi kuwii kitaabka la siiyeyow ha ku talax tegina diintiinna xaqdarro ha ugu talax tegina oo xadkeeda ha dhaafina hana raacina hawooyinkiiyo rabitaanka dad lumay oo hore u hallaabay dad fara badanna halleeyey xaqii iyo jidkii saxda ahaana ka ambaday marka dalaalka aayaddan lagu xusay waa alinxiraafu cani ilxaq in hanuunka laga habaabo waxaa kaloo dalaalka lagu idlaaqaa bimacna albutlaan in shaygu buro oo u baaba'o waana tan aayaddan aynu hayno oo aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya waa bimacna albutlaan waa camalkay adduunyo ku soo sameeyeen kuwuu ka buree ka baaba'ay ee wax abaala ama midha aan ka goosan waxaa kaloo lagu tiyacni uu ku yimaadaa macnaha dalaalku bimacna adahaabi can cilmi xaqiiqati alamri wa mutaabaqatihi lilwaaqic ruuxu inuu garan waayo shayga xaqiiqadiisa waaqica waafaqsan inaanu hayn macnaha maaha qofku inuu lumay ama uu hallaabay laakiin shayga uu ka hadlayo xaqiiqadiisa aanu hayn waa sida hadalkii alla uu yidhi iyadoo laga xikaayoonayo hadalkii ikhwatu yuusuf aabbahood yacquub ay ku yidhaahdeen tallaahi innaka la fii dalaalika alqadiim wallaahi waxa weeyaan dalaalkaagii horaa kusu ayaad ku sugan tahay macnuhuna waxa uu ahaa yacni xaqiiqada arrinka yuusuf iyo xaalkiisa ma ogid ee waad habowsantahoo ma hanuunsanid umay jeedin ile nebi ilaahay buu ahayo waa ku gaaloobi lahaayeen dalaal hadday ku tilmaamaan laakiin waa xaqiiqadii baanad hayn oo kaa maqan waxaa kaloo aayaadkan ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala jazaau lmu'miniin dadka mu'miniintii abaalmarinta wanaagsan ee ay helayaan oo allah waxau ihi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula khaalidiina fiiha laa yabquuna canha xiwala kuwa labadaa sifo laga helay iimaan suuban oo saxa iyo camal saalixa kuwa labadaa tilmaamood kulmistay firdowse jannooyinkeedaa u sugnaado oo lagu sooryeynaya iyagoo ku waaraya oon degaan kale uga diga roganayn ama aan doonayn alfirdows waa jannada halka ugu mudan ee ugu sarraysa ee webiyaduna ay ka soo burqadaan webiyada jannadu nabiguna sala allahu alayhi wasalam waxau ihi kama fi lbukhaariyi min xadiidi abi hurayra faida sa'altum allaha aljanna fas'aluuhu lfirdows fainahu awsatu ljana waacla ljana wafawqahu carshu raxman wa minhu tufajaru lanhaar waxaa rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam markaad ilaahay jannada weydiisanaysaan fardowso weydiista waayo waa jannada makaanka ugu mudan waana halka ugu sarraysa carshiga raxmaankaana ka sarreeya halkaasaana webiyada jannada waxa weeyaan ay ka soo burqadaan oo laga soo jeexaa waxaa halkaa laga qaadanayaa himmada iyo hamiga qofka muuminkii inuu sarreeyo oo aanu sokayn marka ilaahay markaad wax weydiisanayso wax weyn oo sare su-aalo waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa deeqsi oo waa ghaniyun kariim waxaa kaloo aayaadkan ay ka warrameen sicatu cilmi illaahi caza wajal cilmiga alle tabaaraka wa tacaala ballaadhnida uu ballaadhan yahay ee wax waxa weeyaan la barbar dhigaa aanu jirinba oo alla waxau ihi qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madada sida kelimaadka iyo cilmiga rabbi u ballaadhan yihiin cidi u soo koobi karin ayaa waxa lagu tusaaleeyey dee innagu caqligeenna waxaynu ku naqaanaa maxaa shay ugu ballaadhan dee badaha iyo biyahooda ayaa ugu badan waa inta inaku maskax ahaan iyo garasho ahaan garaadkeenu uu gaadhi karo tiibaa tusaale laynoogu soo qaatay waayo qur-aanku had iyo jeer dadka wuxuu kula hadlaa waxay fahmi karayaan ee garaadkoodu uu gaadhi karo marka alla waxau ihi nebi allow waxaad ku tidhaahdaa badahaad aragteen ballaadhkooda haddii laga yeeli lahaa khad lagu qoro ilaahay kelimaadkiisa oo weliba badahaasi markay dhammaadaan kuwo kaloo la midana lagu siyaadiyo suuradda luqmaan waxay ku dartay waxa geed dhulka ka soo baxaana qalin uu noqon lahay oo qalin laga qori lahaa wax alla waxa dhiriyo geeda dhulka ku yaalla marka waxa alla uu tilmaamay haddii wax alla waxa arlada geed ku yaallaa qalin noqon lahaa wax alla waxa biyo iyo bad kuwa badda iyo kuwa kalaba biyo dhanna haddii khad laga dhigi lahaa iyagunbaa dhammaan lahaa qalimaanta iyo khadadkuba kelimaadka ilaahay iyagoo sidoodii ah oo aayadda kale suuratu luqmaan ee aayaddan sii qeexaysa alla wuxuu ku yidhi subxaanah walow ana maa fi lardi min shajaratin aqlaamun waalbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat allah ina allaha casiizun xakiim allah waxau ihi subxaanah haddii wax alla waxa dhulka ku sugan ee geedihi uu noqon lahaa qalimo lagu qorayo kelimaadka rabbi waxa weeyaan baddana iyadoo ay siyaadinayaan badaha toddoba badood oo kale markay dhammaadaan badahaasina ay khad u noqon lahaayeen ilaahay kelimaadkiisu marna may dhammaadeen ina allaha casiizun xakiim ilaahay waa mid qaalib ah oo gacan sarreeya xukum iyo xikmad xeel dheerna ku sifaysan waxaa kaloo aayaadkan ku jira bashariyat rasuuli sala allahu alayhi wasalama wa waxdaaniyat llahi jala jalaaluh basharnimada nebi muxamed sala allahu alayhi wasalam iyo waaxidnimada weynaha rabbigeenna ina abuuray oo alla waxa uu yidhi qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid waxaad ku tidhaa nebi allow anuu aadami bani aadam idinkoo kalaan ahay markaa basharun milukum waxaa laga qaadanayaa dee nebigu nooca ama jinsiga uu ahaa wuxuu ahaa nooca basharka iyo dadka laakiin nooc ka duwan oo nuuraaniya oon bashar ahayn ma ahayn waxaa ku soo aroorayay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ku dareeraya sida dadka kaleba sifaatulbashar sifaadka basharka iyo dadkaba ku dhaca hadday dhimasho tahay hadday dhaawac tahay hadday tahay waxa weeyaan sakaraatulmowt hadday tahay waxa weeyaan cunto cabitaan guur hadday tahay taran iyo tafiir hadday tahay sifaatulbashar ayaa ku soo arooreysay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee sida dadku u nool yihiin buu u noolaa wuxu cunayo wuxuu cabayo u soconayo u tarmayo u dhaqmayey laakiin waxaa la raaciyey yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid hina almiisa dadka wuxuu kaga duwan yahay waa halkan waxa uu ihi aniga waxaa la ii waxyoonayaa in macbuudkiinu uu yahay macbuud keliya oo keligii xaq lagu caabudo oo cid kale aanay wehelin taasaa la ii waxyooday marka sifada uu dadka kaga soocan yahay waa nebiyun yuuxaa ilayh waa nebi rabbi uu doortay oo waxyisamada kaga socdo taas uu kaga duwan yahay waa khayru khalqi illaah waa makhluuqaadka kii ugu mudnaa aadam wuxuu dhalay hormoodkoodii weeyi ana sayidu waladi aadama walaa fakra waxaan ahay aadam wuxuu dhalay kii ugu mudnaa faanayga ma aha ee waa xaqiiqada iyo maqaamka rabbi idejiyey ayaa nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam waxaa suuradda lagu gebagabeeyey alikhlaas walmutaabaca faman kana yarjuu liqaءa rabih falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabihi axada qofka rajaynaya rabbigii la kulankiisa dee laba arrimood ha sameeyo horta camal saalix oo wanaagsan ha sameeyo ilaahay cibaadadiisana cid kale yuu la wadaajin camalku waxa uu saalix noqonayaa marka ikhlaas laga helo ee ilaahay dartii loo sameeyo istus iyo ismaqashiin iyo muraad kale aan loo samayn khaalisan liwajhi illaahi caza wajal marka camalka loo sameeyo ayuu saalix yahay ikhlaaskaana uu ku biiro mutaabacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo camalku waafaqsan yahay sunnihii rasuulka calayhi afdalu salaati wasalaam labadaa sifo camalka laga helo ayaa camal saalixa oo aakhiro lagu badbaadayo jannana lagu helayo naarna lagaga nabadgelayo allah waxau ihi wataraknaa waxaanu ka yeelay bacdahum barhkood yajuuj iyo maajuuj yowmaidin maalinta ay soo baxayaan yamuuju kuwa dhex gelaya oo dhex qaadaya fii bacdin barhka kale siday u fara badan yihiin kuwa barhkooda barhka kale uu dhex gelayo o isdhex qaadaya ayaanu ka ahaysiinay ama ka yeelay wa nufika waxaa la afuufay fi suur suurtii ayaa la afuufay fajamacnaahum dabeed waanu kulminay jamca kulmin wa caradnaa waxaananu u bandhignay jahannama jahannamo waxaanu u bandhignay yowma idin maalintaas lilkaafiriina gaalada cardaa bandhigis macnaha waa loo soo dhoweeyey oo agtoodaa la soo dhigay iyagoo arkaya si intaanay kuba dhicin niyad ahaan iyo laabta ay uga sii cadaabmaan oo u murugoodaan aladiina gaaladaasoo kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodu fii khitaa dabool ay kaga sugnaayeen can dikrii xuskayga iyo qur-aankayga oo wa kaanuu waxay ahaayeen laa yastatiicuuna kuwa aan karin samca maqalba inay qur-aankaba dhegaystaan oy dhag u dhigaan way ku cuslayd bal iska dhaaf inay dhegaystaane wa qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walqow fiihi lacalakum taglibuun waxay gaaladu qur-aanka ku odhan jireen marka la akhriyaayo ha dhegaysanina qur-aanka ee ku buuqa oo ku qayliya waxaba laga yaabaa inaad adkaataan oo qalabada iyo gacanta sare aada gaadhaan eh alla waxau ihi afaxasiba aladiina kafaruu afaxasiba ma waxay u maleeyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an yatakhiduu inay ka yeeshaan cibaadii addoommadayda min duuni aniga sokaday awliyaa ay arbaaban min duuni illaah rabbiyo ilaahay sokadii inay ka samaystaan arbaaban ayaa abubakar jaabir aljazaa'iri hoosta uu ku fasirayaa arbaaban yacbuduuhum bianwaacin min alcibaadaat sidaas oo kale ayaa maxalliguna jalaaleynka u odhanayaa arbaaban marka afaxasiba ma waxay u maleeyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an yatakhiduu inay ka yeeshaan cibaadii addoommadayda min duuni aniga sokaday awliyaaa inay rabbiyaal ay soo dhowaystaan oy caabudaan ka dhigtaan ka dhigashadaasi ma waxay moodeen mafcuulkii labaad baa maxduufe yanfacuhum inuu wax u tarayo arrinkaasi miyay moodeen waxba u tari maayo weeyi oo soo dhowaysashada iyo suxbada iyo cibaadada addoommada ilaahay ee saalixiinta aada u samaynaysaan waxba idin tari mayso kallaa laa tanfacukum alla waxau idhi innaa anagu actadnaa waan diyaar garaynay jahannamo jahanamo ayaan u diyaar garaynay lilkaafiriina kuwa gaalada a nusulaa soorye ahaan iyo martiqaad ahaan baan ugu diyaar garaynay ama mansila hoy ay u hoydaan baan ugu diyaar garaynay inay ka dhigtaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow hal nunabicukum ma idinka warannaa bilakhsariina kuwa ugu khasaaraha badan dadka acmaalan xagga camallada aladiina kuwaa khasaaray oo dalla uu lumay ama uu baaba-ay oo u buray ama waxaad tidhaha hum akhsariintaa dadka ugu khasaaraha badani aladiina waa kuwa dalla uu buray ee uu baaba-ay sacyuhum camalkoodii fi lxayaati addunyaa nolosha adduunye waxay camal ku soo sameeyeen kuwuu buray ee uu ka baaba-ay weeyi walxaal buu ka buray hum iyagu yaxsabuuna ay u malaynayaan annahum iyagu yuxsinuuna inay hagaajinayaan sunca camal iyagoo moodaya inay camal hagaajinayaan oo camal wanaagsan ay samaynayaan ayaa camalkoodu u buray oo u baaba-ay alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii kafaruu ka gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkooda kuwii ka kufriyey weeyi iyo wa liqaa'i rabbi la kulankiisa oo faxabitat dabeed ay burtay acmaaluhum camalladoodii ay bureen oo ay baaba-een falaa nuqiimu u joojin mayno lahum iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wasnaa miisaanba usoo joojin mayno oo usoo oogi mayno alla waxau idhi daalik arrinkaas oo inuu camalkoodu ka burayo miisaan anfacana aanay helayn ahi jazaauhum abaalmarintooda weeyi waa mubtada iyo khabar ka bedelo jahannamu jahannamo weeyaan ama ku bayaamiyo jahannamu jahannamo ahaa yacni kaasi waa abaalmarintoodii jahannamo ahayd bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimadii ay galeen sababteedaana loogu abaalmariyey waittakhaduu wa bisababi itikhaadihim iyo ka yeelashaday ka yeesheen sababteedaa loogu abaalmariyey aayaatii aayaadkayga ay ka yeesheen iyo wa rusulihii rusushayda husowaa dheeldheel iyo jees jees waa haddaad masdarnimadiisa u dayso haddaad ismi mafcuul ku awishana husuwan ay mahsuu'an bihimaa kuwa laga lagu jeesjeeso ay ka dhigteen aayaadkayga sababteeda ayaa loogu abaalmariyey cadaabkaas alla waxau ihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeye kaanad waxay u ahaatay lahum iyaga jannaatu lfirdowsi fardowse jannooyinkeedu waxay u ahaatay nusulaa martisooriyo ama mansilan hoy khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannaadkaa dhexdooda laa yabquuna xaal aanay doonayn oonay dalbanayn xiwalan ay taxawulan wareegid ay ka wareegaan oy ka guuraan canhaa jannaadkaas qul waxaad ku tidhaa nebi allow low kaana hadduu ahaan lahaa albaxru baddu haddii ay noqon lahayd badaha oo dhammi midaadan khad hadday ahaan lahaayeen likalimaati rabbii ay likitaabati kalimaati rabbii rabbigay kelimaadkiisa qoraalka la qorayo khad lagu qoro hadday u noqon lahaayeen baduhu wax allo waxa geed iyo dhir jirtaana ay qalimaan lagu qorayo noqon lahaayeen sida aayadda kale luqmaanba ay tilmaantay lanafida albaxru badahaasoo dhammi way dhammaan lahaayeen kulligood iyo qalin oo dhammi qabla an tanfada intaanay dhammaan kalimaatu rabbii rabbigay kelimaadkiisu intaanay dhammaan walow ji'naa aan laba nimaadna eh bimilihi ay bimili albaxri baddaasoo kale aanu laba nimaadna madadan ziyaada ahaane oo badahoo dhammi markay dhammaadaan xataa haddaanu ku soo kordhinno intaa in leeg haddana way dhammaan lahaayeen uun iyadoo kelimaadkii rabbi waxa weeyaan sidoodii ay yihiin oo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila farna lagama darin irbad biyo la geliyoo laga soo bixiyeyna intaa in leegna kamay nuqsaamin cilmiga alle waa sidiisii uun qul waxaad ku tidhaa nebi allow innamaa ana anigu waxaan ahay un basharun aadami oo milukum idinkaoo kale ah yuuxaa waxaa la ii waxyoonayaa ilaya aniga annamaa ilaahukum macbuudkiinu ilaahun macbuuduun inuu yahay macbuudkaasoo waaxidun keli ah faman axadka haddaba kaana ahaaday huwa axadku yarjuu mid rajaynaya liqaa'a rabbih rabbigii la kulankiisa ruuxa damacsanay raja ka haysaa falyacmal dee ha sameeya camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan walaa yushrik yaanu ku lamaanayn bicibaadati rabbih rabbigii cibaadadiisa yaanu la wadaajinin axadaa qofnaba rabbi ha u badhaxtiro oo wax kale yuu ku badhxin wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online